bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu door korona waxaa ka mid ah
dowladda soomaaliya ee al-shabaab ayaa guulo ka kala sheegtay dagaal xooggana maanta ka socda deegaano ka tirsan gobolka hiiraan
wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho oo cambaareeyay xarag loo geystay xogayaha ururka suxufiyiinta s j s cabdalla muumin
wafdi ka socda dowladda soomaaliya ay ka qaybgalaya shir looga hadlaya hannaankii weliba caqabadaha maaliyadda dalalka afrika loogu qabtay dalka maraykanka
maamulka jubbaland iyo wafdi ka socda dowladda sweden oo ka wada hadlay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee dalka ka socda
shacabka ku dhaqan degmada balonballe ayaa aragti ka dhiibtay maamulka cusub ee dhowaantan loo dhisay degmadaas
dowladda oo sheegtay in howlgal qorsheysan oo ka dhacay duleedka degmada balcad lagu dilay xubno la sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab
lixdan iyo toddoba sano kadib caalanka soomaaliya ma haystaa maamuuskii u mudnaa waa warbixin aad ku maqli doontaan warkeenna
qodobada dibadda warkeena ku jira waxaad ku maqli doontaan
dowladda yukrain oo ku dhawaaqday inay wajahayso culays kugu xugmaa uga imaada ciidamada dalka ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
arbaco labaitobanka bisha tobanaad sanada labada kun labayabaatan warkaa oo dhammaystiran aygii cali aadan ayaa si wada jir idinkugu soo jeedin doonaa
aan ku bilownay dowladda federaalk soomaaliya iyo al-shabaab ayaa guulo ka kala sheegtay dagaal xoogan oo maanta ka socda deegaano ka tirsan gobolka hiiraan sida warkaanu ku faahfaahinayo mustaf cali cadow
weerarkan oo ku bilowda qaraxyo iyo sidoo kale dagaal toosa una dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isku dhinaca iyo al-shabaab ayaa haatan waxa uu ka soconayaa deegaanka iyo sooman halkaasoo ay fariisima ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale kuwa deegaanka xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waaberigii hore ee saaka waxay weerar culus ay ku qaadeen deegaanka iyo sooman halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka deegaankai sooman ayaana qiyaasay afartan kilomitir dhanka bari waxa uu ka xigaa degmada buloburda al-shabaab ayaana waa berigii hore ee saaka waxay weerar ay ku qaadeen deegaankan ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale kuwa deegaanka khasaare isugu jira dhimashii dhaawacyaana ka dhashay dagaalkan xoogan ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isku dhinaca iyo sidoo kale al-shabaab inkastoo aanan la ogeyn tirada rasmiga ee ka dhashay khasaarahan haddana saraakiil aynu la hadalna waxa ay sheegeen inay jiraan khasaare soo kala gaaray labada dhinac maalmo kahor sidan oo kale al-shabaab ayaa waxay weerar ay ku qaadeen deegaanka jicib oo halkaasoo ay fariisima ay ku lahaayeen ciidamada deegaanka iyo sidoo kale kuwa dowladda soomaaliya saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo maalmo kahor deegaankaasi gaaray waxa ay sheegeen in khasaare xoogan ay ku gaarsiiyeen dagaalkii al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka jicibo oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir dhanka waqooyi ka xiga degmada buloburda ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaana maalmihii ugu dambeeyey waxay wadeen howlgallo kala duwan oo ay al-shabaab ay kula dagaalamayaan kuwaasoo ay ka sameynayaan deegaano hosaga degmada buloburda ee gobolka hiiraan maalmo kahor ayay ahayd markay ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka al-shabaab ay kala wareegeen deegaanada abuuraya sidoo kale iyo sooman halkaas oo horey fariisimay ugu lahaa jireen al-shabaab musaf cali cabdow dalson t v
dhinaca kale wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa war ka soo saartay dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka iyo sooman ee gobolka hiiraan iyo khasaaraha ka dhashay ciidamada xooga dalka soomaaliya ayaa war lagu sheegay inay markaasi war lagu sheegay inay labaatan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku dileen deegaanka iyo sooman ee gobolka hiiraan oo ay saakay soo weerareen iyadoo warkaasi markaasi la helay xog weerarka ama kooxda al-shabaab dhinaca kale al-shabaab ayaa guulo ka sheegtay dagaalka culus ee maanta ka socda deegaanada iyo sooman iyo deegaano kale oo hoostaga degmada buuloburda ee gobolka hiiraan kaasi oo u dhexeeyay ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka iyo al-shabaab al-shabaab ayaa war ay ku qoreen barahooda internetka ayaa waxaay ku sheegeen inay la wareegeen gacanku-haynta deegaanka iyo sooman iyo beerayabaal oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya
wariyaasha ku sugan magaalada muqdisho ayaa cambaareeyay xarig loo geystay xogeyaha ururka suxufiyiinta s j s cabdalla muumin sida warkan uu ku faahfaahinayo xuseen washington qaar ka mid ah suxufiyiinta ka howlgala magaalada muqdisho oo maanta banaanbax looga soo horjeedo xarig loo geystay xogaayaha ururka c i h s ee cabdallah muumin ayaa waxa ay ku yeesheen maan waxaa maanta magaalada muqdisho ka dhacay banaanbax looga soo horjeeday xariga la sheegay in loo geystay xogaayaha ururka s j s s cabdallah muumin kaas oo la sheegay in lagu xiray garoonka diyaaradaha danacadee muqdisho xilli uu doonayay inuu ka dhoofo qaar ka mid ah suxufiyiinta ka howlgala muqdisho oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay ka xun yihiin xirigaas loo geystay cabdallah muumin oo ah xogaayaha s j s s islamarkaana waxay sheegeen in ay dowladda ka dalbanayaan in xorriyadiisa dib uu helo xogaayaha qaar ka mid ah wariyaasha oo madasha ka hadlay ayaa waxay sheegeen inay ka xun yihiin falkaas islamarkaana ay dowladda ka dalbanayaan in dib uu u helo xorriyadiisa cabdallah muumin waxaan leeyahay dhagaxaanta aad soo duuraysaan nama soo gaarayaan nama soo gaarayaan si kastoo aad u soo tuurtaana waa idinka guulaysanaynaa waxaan ku baaqayaa in dowladda federaalk soomaaliya ee xasan sheekh madaxweyneha uu ka yahay in marka hore ay sii dayso si sharudla'aana xogayaheena cabdalle axmed muumin oo u socday safar nairobi oo kaga qaybgelayey shir caalami ah oo halkaa ka dhacaya arrimaha saxaafadda adduunyada looga hadlay ayuu rabay cabdalle axmed muumin markuu ka dhoofaya garoonka ee nisa ay gacanta ay ku soo dhigaysay xaaladiisa oon ka walacsannahay marka hore marka xigta waxaan leeyahay madaxweyne shalay cabashadii aad ka qabteen dowladdii maxamed cabdulahi farmaajo ayaa maantana ay taagan tahay shalay ninkaad soo adeegsanayseen ayaa maanta na dhibaataynaya xafiiskeena weli waxaa ka taagan taagtaag ciidamaha reerihiisa taagan ma u dulqaadan karno in shaqada xogeyeena xirateen oo idin xiran ilaa aan sii dayna haddana ma u dulqaadan karno waxaan ku baaqaynaa in marka hore xafiiskeena loo ogolaado shaqaalaha inay galaan ciidamo fara badan afar labaatankii sac ku hareersanaa ciidamaha joogay xafiiskeenii waan gali la'anahay kuwii ku jiray ee gudaha ku jiray ayaa soo bixi lahaa shaqadii ayaa ka socon laadahay dowladda ciidanka dowladda waxaa tusaale u ah in habeen madow ciidamo ka socda nisa ay u dhaceen xafiiska s j s muuqaaladiiaan soo bandhignay haddana waxaa socotay in ciidamaha reeraha ay ka taagan yihiin xafiiskeena mar kastoo goobta tagno ciidamaha joogo marka waxaan leenahay dowladda marka hore laba shii ha samayso tan koowaad cabdal axmed muumin ha sii dayso si sharuud la'aana tan labaad ciidamadeed ha ka dulqaado xafiiska s j s oo hareeraheed ciidamo ay soo ay dhigtay taasna waan ku baaqaynaa ciidamada markalaan ku celinayaa ciidamada dharcadka ah ee ku sugan hareeraha xafiiska s j s dowladda waxaan ugu baaqaynaa in halkaas ay ka qaado marka xigta cabdal axmed muumin ha la soo daayo marka saddexaad waxaan ku baaqayaa si wada jir aan ugu baaqaynaa in wasaaradda warfaafinta oo ah wasaarad u taagan inay dhibaatayso suxufiyiinta dhibka la soo maray waxa kow u ah wasaaradda warfaafinta marka hore in la baabi'iyo guddi madax bannaan loo saaro ma shaqayn karto xilligan wixii ka dambeeya wasaaradda warfaafinta dowladda uma baahna waxaan rabnaa baarlamaanka in arrintan uu ka fadhiisto uu baabi'iyo sababtoo waa caburin waan ognahay waxaa u soo joognay shalay waxaa lagu tiimbaraynayay abuuja inuu shabaab yahay maanta waxaa la taagan yahay wariyihii xaqiiqda ka hadla waa shabaab halkee laga galaya marka sidee wax loo sheegayaa sidee wax loo tabinayaa beegsiga cabdalla muumin xarigga cabdalla muumin waxa uu tusaale u yahay in qof kasta oo wariye ah oo muqdisho ku nool waddadaas in ay sugayso madaxweyne xasan shiikow kaama yeeleenno cabdalla muumin wuxuu uu xidhan yahay waa xafiiskaaga marka aan dabagalnay xerigga cabdalla muumin waxaa nala sheegay in la yidhi wuxuu u xidhan yahay hay-ad hebel uu xidhan yahay hay-ad hebel uu xidhan yahay xarigga cabdalla muumin isku tuurtuur ma galo ma ahan mid laisku tuurtuuraayo xarigga cabdalla muumin waa mid qalad ah sifo sharci ah looma marin xafiiska s j s waxaa ku hareeraysan ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ma waxaa la rabaa in la beegsado kista yar ee uu hadlaysa hadda suxufiyiinta soomaaliyeed agaasimaha nabasugudda uu ka mid yahay bal raadiya hadalladiisii kuwa hadda uu noo adeegsanaa al-shabaabuu ku tiimbaraynaya waxaa marka ogaanaya al-shabaab in wax lagu tiimbareeyo inaysan ahayn wax sharciya ee qofku wuxuu raba uu iska dhahayo maxaa yeelay haddii maanta cabdalla in shabaab lagu tiimbareeyo ay ansaxayso waxaa ansixi laheeday ninka taliyaha ah ee maanta warbaahinta loo soo adeegsaday ee xafiisyada garaacayay agaasimaha nabadsugiddoo hadda madaxda u ah shalay wuxuu ku tiimbaraynaya inuu al-shabaab yahay nin ka soo goosta al-shabaab inuu yahay inuu ayaga u adeegayo inuu madaxdooda ku xidhan ku tilmaamayo marka waxaan idin leenahay al-shabaab waxay noqotay wax lagu qaraabto oo dadka lagu caburiyo warbaahinta oo ciddii la raba in laga aargutana loo adeegsaday noqoto ogaada marka miidiyaha waxaa lagu tilmaamaa dadka baraha bulshada iyo meelaha ka hadla ah oo dhahaaya warbaahintu waxay diidan tahay in warka al-shabaab la baahiyo waxba kama jiraan
markaana haddii aan eegno wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay shir looga hadlayay hanaanka iyo caqabadaha maaliyadda dalalka afrika oo lagu qabtay dalka maraykanka sida warkan ay ku egeyso ilhaan mustafa nuur wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya dictor cilmi maxamuud nuur ayaa ka qayb galay shirka wadatashiga ee i m f africa group one oo ah shir ay kasoo qayb galaan wasiirada maaliyadda iyo guddoonka bangiyada dawliga ah ee dalalka afrika shirkaas oo diiradda lagu saaray horumarinta dhaqaalaha mustaqbalka afrika iyo ka gudbidda caqabadaha maaliyadeed oo ay soomaaliya qeyb ka tahay dhanka kale wasiirka ayaa kulan gaar ah la qaatay madaxweyne ku-xigeenka hay-adda maalgelinta bangiga adduunka i f c master sergio wasiirka ayaa kala hadlay sidii loo maalgelin lahaa ganacsiga gaarka loo leeyahay ee soomaaliya maadaama dowladda soomaaliya ay mudnaan gaar ah siisay kana go-an tahay horumarinta iyo maalgelinta ganacsiga bulshada soomaaliyeed
weli halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaano idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya maamulka jubbaland wafdi ka socda dowladda sweden ayaa ka wada hadlay la dagaalanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda gudaha dalka suleymaan cadaala ayaa warkan faahfaahinaya madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamul goboleedka jubbaland maxamuud siide aadan oo uu helinayo wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah mudane cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa maanta magaalada nairobi kulan kula qaatay safiirka dalka sweden u qaabilsan soomaaliya master berlinkerte madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalkashiga caalamiga ah ayaa safiirka waxa ay kala hadleen qodobo ay ka mid yihiin arrimaha amniga guud iyo la dagaalanka al-shabaab arrimaha abaaraha iyo xal uhelidda soo noqnoqda musiibooyinka dabiiciga ah wax ka qabashada debkii ka kacay suuqa shidaalka ama suuqa dabkii ka kacay suuqa shidaalka kismaayo ee khasaaraha badan geystay qorshaha ilaalinta badqabka deegaanka ugu dambeyn dowladda sweden ayaa soo dhoweysay dadaalada dib u soo kabsashada soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan adkeynta iyo dhisidda hay-adaha jubbaland waxaana waxaana mas-uuliyadda mas-uuliyiinta jubbaland ay uga mahad celiyeen kaalinta muhiimka ah ee dowladda sweden ka qaadanayso dib u dhiska dowladnimada soomaaliya
shacabka ku nool degmada ballanballe ayaa aragtidooda ka dhiibtay maamulka cusub ee oo loo dhisay degmadaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdisiciid maxamuud waad muddo laba sano ah oo uu taagnaa dhismaha golaha deegaanka degmada bananballe ee gobolka galguduud ayaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibashiinta galmudug waxay ku guulaysatay maalmo ka hor inay dhammaystirto golaha deegaanka bananballe iyagoona xildhibaanada golaha deegaanka ay doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen ay yeelanayso degmada bananballe ee galbeedka gobolka galguduud haddaba waxaan mikrofoonka warbaahinta dalsan la dhex qaadnay bulshada bananballe iyagoona hambalyo u diray maamulka cusub ee ka hanan qaaday degmada bananballe sidoo kalena waxay sheegeen inay soo dhoweynayaan lana shaqayn doonaan maamulka cusub ee degmada cabdi cismaan cali baa la yidhahaa magacayga waxaan soo dhowaynahayaa maamulka cusub oo degmada balanballe oo koonsulka waa soo dhowaynahayaa waana la shaqaynaynaa haddii ilaahay idmo waa la shaqaynaynaa waa la shaqaynaynaa si fiican baanu la shaqaynayna waxaan rabnaa inuu wax noo qabto oo dalka wax u qabto oo dadka wax u qabto degmada balanballe inuu wax u qabtaan doonaynaa soomaaliya oo dhan inuu wax u qabtaan doonaynaa gobolka galguduudeed oo dhan inuu wax u qabtaan doonaynaa inaan annaguna la shaqayno oo odayaasha iyo culamaa awdiinka iyo hooyooyinka iyo dhallinyarada intaba inaan la shaqayno yaan doonaynaa magacaygu waan wadoon yuusuf cumar cali maamulka cusub oo aan dhisnay waa u hambalyaynahayaa waxaan rajaynayaa kii shaqeeya inuu noqdo degmooyin kalean inay nagu daydaan baan rajaynahayaa mararkood maamulka wuxuu ahaa waa u baahnayn waanan la shaqaynaynaa waan garab taaganna waxaana sugayaa waxqabad waxqabad badan oo ugu horeeyo garoonka inay dhammaystiraan garoonka inay dhammaystiraan waa baahida koowaad waxaan rajaynaynaa inay maaragtay waxbarashada wax ka qabtaan caafimaadka wax ka qabtaan degmada wax badan oo maaragtay ay u baahan tahay inay qabtaan annaguna haddaan odayaal iyo dhallinyaro iyo shacabba nahay waan garab taagannahay waana u hambalyaynaynaa waxaana baahi taagneed aan u baahannahay ahayn degmooyinka kalena inay nugu daydaan baan rajaynahayaa anoo faadumo cabdiye oo degmada balanballa jooga waxaan u hambalyaynayaa maamulka cusub iyo wasaaraddii dhistay waan la shaqaynaynaa degmaduna inay la shaqaysaa la rabaa anagoo magacaygu yahay jiri cabdulaahi faarax awalan hadda maanteed waxaa iskale ilaahay subxaana wa tacaala uma dabadeed aad waxaan ugu mahad celinayaa maamul goboleedka galmudug uu u horeeyo madaxweyne axmed kaariye qarqoor iyo ku-xigeenkiisa cali ciid iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta cabdiwaayeel runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maamulka cusub ee curdanka ee loo dhisay degmada balanballe oo golaha deegaanka waa wax in badan aan ku hamiyaynay ama in badan aan lahayn mar yaa gaara horumarkaas aad iyo aad ayayna ugu mahadsan tahay maamul goboleedka galmudug bulshada balanballe waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan maamulka cusub oo curdanka ah runtii haddaan gacmaha la qaban oo aan wax lala qaban keligood maamulku wax ma qaban karaan laakiin haddii bulshada wax la qabato horumar wacan ayaa la gaarayaa magacaygu waa axmed birmer cigaal oo ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada balanballe marka koowaad waa idiin celinaynaa qoladan saxaafadda oo runtii aan isleeyahay wax badan bay ummadda ugu fadhiyaan oo u tebiyaan saacad kasta haddii aan ka jawaabo golaha deegaanka cusub ee degmada balanballe loo sameeyey runtii waa guul baan leeyahay sababtu waxaa weeye meel aan maamul lahayn nidaam ka shaqeeya lahayn ma helo horumar iyo iskuduubni iyo shaqo midna ma helo sidaas darteed maadaama golo cusub la sameeyey
lixdan iyo toddoba sano kadib caalanka soomaaliya ma haystaa maamuuskii uu mudnaa waa warbixinta warka waxaanu inoo soo jeedana wariyaheenna abuukar dayaxa
markii ugu horraysay ee lagu fikiray in calan ay soomaaliya leedahay la abuuro waxay ahayd dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo afartameeyadii markaasoo tallaabo loo qaaday sidii ay soomaaliya uga bixi lahayd gumaystihii ingiriiska iyo talyaaniga oo xilligaas kala maamulayay waqooyiga iyo koonfurta ee soomaaliya labiyo tobankii oktoobar sannadkii kun sagaal boqol labiyo kontonkii ayaa la hindisay calanka jamhuuriyadda soomaaliya waxaana alifay allah u naxariistay maxamed cawaale liibaan kun iyo sagaal boqol afar iyo kontonkii ayaana laga oggolaaday golaha guud ee qaramada midoobay dood dheer kadib bishii oktoobar ee isla sannadkaas ayaana si toosa looga taagay aqalka dowladda hoose ee xamar ee visha governo dad badan oo soomaaliyeed ayaa aaminsan in midabka baluugga ah ee calankeenna soomaaliya uu micnihiisu yahay cirka oo aan caad lahayn laakiin waayajooggii hore ee soomaalida waxa ay kuu sheegayaan in midabkaasi uu ka dhigan yahay badweynta ku teedsan xeebta ugu dheer ee afrika ee soomaaliya ay leedahay maamuus muunad iyo macno weyn oo uu lahaa calanka jamhuuriyadda qaranjabkii kadib waxaa hoos u dhacay sharafkii iyo qiimihii uu lahaa calanka soomaaliya waxaana marka laga soo tago somalilan oo sheegatay in ay ka go'day soomaaliya inteeda kale soo baxay shan maamul goboleed oo ka jira soomaaliya kuwaas oo mid walba uu leeyahay sumad ama calan u gaara dadka soomaalida ah ee kasoo kala jeeda dowlad goboleedyada ayaa si weyn u daneeya calamada maamuladooda qaarkoodna waxay isbarbardhig ku sameeyaan calamadaas kala duwan iyo midka qaranka taas oo lumisay sharaftii iyo qiimihii uu lahaa calanka jamhuuriyadda soomaaliya sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay naqshadaha laga sameeyo calamada gaarka waxaana ka mid a kuulaha qoorta lagu xirto ee ay haweenku isku qurxiyaan jijimaha gacanta la gashto ee rag iyo dumar qalimaanta wax lagu qorto iyo waxyaabo kale dhanka kale calamada deegaanada ayaa loo sameeyey heese gaara kuwaas oo looga dayanayo heesaha waddaniga ah ee lagu maamuuso calanka jamhuuriyadda soomaaliya marka aynu soo koobno soomaaliya oo hadda burbur ka soo kabanayso qiimaha calanka markaaad wax ka weydiiso waayo jooggii hore ee soomaalida waxa ay qunyar kuugu soo koobayaan qof gumaysi arkay baa qarannimo garan karaa abuukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
halka warkaas aad ka dhageysaneysaan waa raadiya dalsan muqdisho soomaaliya iminkana dibadda madaxweynaha ukrein valadimir zelenski ayaa ku booriyey wadamada reer galbeedka ah inay kusoo rogaan dowladda ukrein cunuqabatayn dheeri ah si ay falcelin ugu noqoto mawjadaha argagaxa cusub oo soo wajahay dalkiisa kadib weeraradii isniinta ka dhacay ugu yaraan sagaaliyo toban qof ayaa ku dhintay tirar kalena way ku dhaawacantay kadib markii gantaalada ruushka uu ku garaacay gobollo ka tirsan ukrein kadib markii shaqooyin badan uu hakad ku yimid talaadadii seleniski ayaa waxa uu dalbaday dalalka reer galbeedka inay raadiyaan habab cusub ay cadaadis siyaasadeed ku saarayaan ruushka ayna ku taageerayaan ukrein dalabkan ayaa yimid kadib markii ay kulmeen madaxda ku bahoobay kooxda j warkii duurnimo aad kala socoteen raadiyaha dalasanna waa naga intaa waana ku maasantihiin la socodka iyo la jaanqaadka warkayaga
wararka adla haysaa hubsiimo uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel